الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي الضلحة أن عمر بن الخطاب خضب يوم الجمعة sanadku kole waa sanad irjaashiisu ay kitaabkana kusoo noqnoqdaan horanaan usoo aragnay hishaamka sanadka ku suganna waa hishaam ibnu xasan alqurdusi weeye markaa macdan ibnu abi dalxa ayaa wuxuu yidhi kolley ruwaadda qaarkood oo qataado xadiidka la wadaagsadayna iyagu saali ibn abiljacdi unbay ka dhigeen inuu qisadan cumar soo naqlinayo macdan may sheegine laakiin qataada oo xaafidaa sheega waa ziyaado hiqaan wuxuu hi ana cumara bna alkhadaabi cumar ibn اlkhadaab baa khadaba khudbeeyey yowma aljumucati maalin jumca oo maalin jumca ayuu khudbadii jumcada aqriyey fadakara wuxuu hadal qaaday oo uu xusay nebiy اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu عalayhi buu xusay wadakara waxaa kaluu khudbadiisii ku xusay ou kuba soo hadal qaaday abaabakrin abaabakr khaliifatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam oo isagana uga horeeyey khilaafada ayuu isagiina hadal qaaday oo khudbadiisii dhexdeedii kuba xusay qaala markaa cumar baa wuxuu yidhi innii anigu ra'aytu waxaan arkay waa manaam kaana diikan sii wax diig inii anigu ra-aytu waxaan arkay manaam aan ku arkay kaana diikan si oo diiga ab diig waa diigaakiisa laba ma diigaba aan idhaahno naqaranii halaatha naqaraatin macnaa uu minqaarkiisa iyo afkiisa igu dhuftay oo igu garaacay saddex goor oo waxaan manaam ku arkay waa manaam si wax diig waa dakaru dajaajba oo dee minqaarkiisan iyo afkiisan uu waxna ku cunu ku qaato oo halkaa meel jirhkiisa kaba mida saddex goorsaa ugu garaacay taas maan manaam ku arkay buu idhi wa inii anigu laa uraahu u malayn maayo ilaa xuduura ajali arrinkaas aan arkay iyo manaamkaasi inay tahay ajashaydii oo timi macnaa geeridaydii oo dhow ajashaydii oo timi inay calaamo iyo mithaal ama tacbiirkeedu yahay u mooye wax kale u malayn maayo oo macnaha waa diigan la tusay cumar ee manaamka lagu tusay ayaa wuxuu mithaal ayuu u yahayba geeridii soo dhowaatay oo dee waana sii dhacday oo mithaal wuxuu ahaa cabiritaankiisu noqday kii gaalka ahaa ama ciljigii isaga dilay cumar ibnu lkhadaab ee lagu magacaabayay ninkaa abulu'lu'ata muqirat bnu shucba ayuu addoon uu lahaa ahaa najaar buu ahaa xadaadna ah oo birahana tuma waxna qashadeeyo adigu farsamooyin kala duwan buu lahaa bal markaa kaas baana dee kii isagu cumar dilayba ahaa kii baa mithaal iyo tacbiir uu ahaa kollay qisadiisuna sida saxiixa bukhaari saxiixa muslim kuma sugan saxiixa bukhaari kuma sugan cumar salaad subax markii uu galuu salaadii xidhay uun ayuu kan oo dee dadka masjidkuna waa madow yahay oo iftiin maba lahayn dadkiina waa ku dhex jiray ayaa khinjara ma bilaabo weliba laba aflo u watay ayuu cumar saddex goor halkaa caloosha kaga dhuftay markii uu ku dhuftay salaadiina dadku allahu akbartii cumar way maqleen laakiin markiiba arrintanaa dhacdo markaasaa cumar yihi qatalanii aw akalani lkelb na waa i dilay ama waaba i cunay aygii dee inuu daacanaadkan siday barhkood yidhaahaan wax qaniinay u qaatay iyo adigu bal taasuu yidhi markaas baa waxaa dhacay cabdiraxmaan ibnu cawf oo kuba dhowaa buu gacanta qabtay si uu dadka salaadii ugu taam yeelo ninkiina halkii kumuu joogsan safkii buu la dhex raacay dee mididii labada af kale haydee uu watay ilaa saddex iyo toban nin iyabu iyagana midig iyo bidix ba isagoo dadkii u dhufanayay ayuu dee dacnadii ama wareebitaankii gaadhsiiyo markii dambe toddoba ama sagaal baaba dhintay dacnadiisii markaasaa deeta nin dadkii tukanayay kaba mid ahaa ayaa burnus ama khamiiso uu isagu lahaa buu ku dul tuuray markuu arkay in la qabanayo oon u baxsanahayna isaguna waa isdilay de adigu tiina dadkii xagga dambe iyago dadka safka hore waxaan waa arkeen laakiin dadkii masjidkuna ayna waa kaasoo iftiin maba lahayn salaadii subaxna wakti kalasa oo dhulku madow yahay baa la tukanayo waagii un la arkay inuu baryay laakiin si kale aan waxba u muuqan kuwii xagga dambe ku joogay wuxuu bay waayeen sawdkii cumar oy garan waayeen cumar markii dee allahu akbartiisii waanu sawd dheeraa isagoo jahwar iyo sawd codkiisii markay waayeen unbaaba dee arrintii ay wax ku yimaadeen maxaa dhacay e laakiin intaa hore waxaani dhaceenba dadkaa dambe lamay socon isagoon masjidku hadee aad ba u weyneyn oo de adigu wala waktigiisii dee uu ziyaadiyey intii rasuulkii ilaahay waktigiisii uu kaba weynaa laakiin haddana bal arrinku waxa weeyaan saddexda naqro ee uu yidhi diigiiba ama afka minqaarkiisan igu dhuftay ee waxay noqotay saddexdii dacno ama saddexdii wareemitaan ee ciljigaasi ama abulu'lata almajuusi uu isagu kuba dhuftay cumar bn اkhadaab bal taas wy wainii la uraahu u malayn maayo waxaan arkay ee manaamka ku arkay ilaa xuduura ajali ajashayda timi uun mooye wax kaloon u malaynayaa ma jirto waina aqwaaman cumar baa wuxuu yihi dad ama aqwaam baa ya'muruunanii waxay amrayaan an astakhlifa inaan cid magacaabon ruux khaliifo kaba dhigo oo dee waa xaaladan waxaa ixtimaalku yahay markii uu dee manaamkiisaa sheegayo inuu sidaa kuba cabirayo ayaa amarka halkana waa boorin ay ku booriyeenun boorin ay kuba booriyeen oo waa xabdi iyo taas iyo bandhig ay usoo bandhigeen inuu dee wax kastaaba dhici kara arrinkiina kol hadduu san kuba cabirayo inuu axad dee muslimiintii ah uu ma sii magacaabuu khaliifo kaba dhiga si uu isagaba abubakar markuu arkay inuu dhimanayo uu yeelay oo cahdigaa iyo dee isagu istikhlaafkaa laba yimi taas buri bal markaa ixtimaalku waa kaas waxaa kaloo hadalku ixtimaalayaaba markii dacnadu dhacday dabadeed waayo cumar dee maalmo waa sii noolaa gurigaa loo qaaday markii dambena xataa wakti dambe waa berigu ku dhawaaday baaba taas waayo hagaagumuu miyar beerinba ee deeta uu salaadii adigu tukaday markii dambena dee iyadoo ay islahaayeen malaa nabarkuma weyna ayaa caanihi af uu cabay ayaa nabarkii ka soo baxoo la arkay dee markaa inaanu dee unsugu ku noolaada ay tahay oo adigu markaas waa dardaarmayba dardaaran dheer oo dee saxiixa bukhaari inoogu sugan oo bal masalan taas xadiidkiisuna waa dheer yahay kaas wafaadkiisa ku tacalluqsanaa ayuu cumar dardaarmay marka halkan waxaaba iyadna ixtimaal labaadba ah markii nabarku dhacay iyo dacnadu dhacday dabadeed in bandhigan la arkayna nabarkani dee nabarkaa inuu yahay aanu ka kac ahayn in loo soo bandhigay inuu cid magacaabo bal taas de iyada hadday taasi dhacdo xadiidka siyaaqiisuna waa ta uuba dhow yahay ayaa waxay keenaysaa un dee labadii xaalo xaaladaa hore kaba warramo dheerayn iyaduna manaamka iyo xaaladan dambe dhacday bacda dacni inay dee ruwaadii isu geeyeen labada khabar ay isu geeyeenba waana daahirtaasi bal markaa wuxuu yidhi wain allaha ilaahay lam yakun ma ahaanin liyudayica mid dayacaya diinahu diintiisa walaa khilaafatahu khilaafadiisa khilaafadu de waa arrinkan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu alayh laba yimi iyo dowladee diinta ee isaga iyo abakarna isaga dambeeyeenba taas khilaafadaasiis iyo diintiisa ilaahay mid dayacaya maaha walladii kiina ilaahay mid dayacaya maaha bacaa bihi nebiyahu salى اllahu alayه wasalam nebigiisa ula soo diray oo macnaa waxa weeyaan haddii aan xataa cid baan saa kuba dhinto oo aanan ruuxna sii magacaabin ilaahay diintiisa isagaa ilaashanaya ee bal ilaahay wuxuu ku ballan qaaday saas dadka iyagu mu'miniinta ah inuu ka dhigayo khulafada dhulka ka dhigayo diintoodan cabsi dabadeed inuu makan siinayo isagoo amni iyo nabadgelyo siiyey inuu diintan kaba dhigayo mid ka daahira ka qaalib noqonaysa diimihii kale oo dhan taasna markaa maxay keenaysaa arrinku hadduu cumar dhinto iyo dabadiiba inuu socdo diintu socoto oo markaa mid dayacmaya aanu ahayn oo haddii aanan istikhlaafka laba iman ilaahay subxaana watacaala ku taam yeelaya weeye arrinkaa uu ku ballan qaaday diintana kaba dhigaya taa daahirka ah qaalibka ah ee waxa weeyaan bariyo galbeedba gaadhaysa taasba wey kolle xadiidka bukhaari aan ishaarayana waxaa kuba sugnaa waktigaa dambe inuu lahaa haddii anigu aan cid aanan magacaabin oonan khaliifo ku maga cidba ku magacaabinna dee cid iga khayr badan baa taa samaysay wuxuu sheegayaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo ishaaraad iyo umuure mooye ciddee sariix ahaan uu yidhi hebel baa khaliifadiinii ah may jirin haddaan cid magacaabona iyadna cid iga khayr badan baad samaysa abubakar buu ujeeday taasoo ujeeddadu labada xaalaba cid qudwo iyo uswa ii ah ayaga oo iga horreysay ayaaba jirta dee laakiin wuxuu doortay isagu inaanu cid gaara magacaabin dee arrinkana dad iyagu tobankii jannada loogu bishaareeyey lix kaamada inuu arrinkii u dhiibo si iyagu go-aan uga soo gaadhaan oo miya kamida ayagu usoo doortaan dee waana sidii dhacday marka wuxuu yihi wain allaha ilaahay lam yakun ma ahaanin liyudayica laamtan liyudayica ku sugan kolley waa laamta ilaamuljuxuud odhanayeene dee kutubta naxwada kuba sugnayd kolley daabidkeeduna waa ficil mudaaric oo lam lagu anfiyey ama yakun baan ujeeda maha ficil mudaaric dhammaantii yakun oo lami ay ka horeyso ama kaanoo ma ay kaba horeyso laamtaa dabadeed ficilka mudaarice yimaado gasha taas baa waxa weeyaan laamaljuxuud ay yidhaahaan waana daabidkii taas baana nasbada keentee marka wuxuu yihi fain cajila hadduu degdego bi aniga amrun bal arrin ila degdego geeridayduba ay timaado anigoon cid magacaabin ruuxna aan khaliifo kaba dhigin falkhilaafatu khilaafadu shuuraa bayna haaulaai si shuura waxay khilaafadu ay tahay shuura ay mid laga wada tashanayo bayna haaulaai sitati dadka iyagu dhexdooda lixda ah ayaa shuura ay dhexdooda to ujeeddadu haddaan cid magacaabi waayo waana sii dhacday lixdaas iyagu ah rasuulka ilaahay wafaaday isagu raalli kaba yahay ayaa dhexdooda cid soo magacaabi iyagaana ka wada tashanaya taas buri kolley lixda uu sheegayaana waa cusmaan ibnu cafaan cali bnu abi aalib dalxat bnu cubaydillaahi zubayr ibn اlcawaam sacd ibn abi waqaas iyo cabdiraxmaan ibnu cawf waana lixduba tobankii jannada loogu bishaareeyey ka midiin nin kalaa jiray oo tobankii jannada loogu bishaareeyey ka mid ahaayoo markaa noolaa waayo abu cubaydata bnu ljarax ma noola inoo hore u dhintay daacunkii camawaas buu kuba dhintay dee abubakar iyo cumarna waa abubakarna waa cumarna waa kan abubakarna waa ka horreeyey laakiin saxaabigii jaliilkaa isna saciid ibnu zayd ibnu camr ibnu nufayl ayaa joogay markaas madiinana waa joogay laakiin cumar wuxuu ugu dari waayey isaga waa in adeerkiibuu ahaa si a meesha aan laba odran waxyaalo usoo gelin oo isku reer bay ahaayeen geesna ilmaadeer bay ka ahayn geesna isu seedi bay ka ahaayeen oo dee walaashii faatima ayuu faatimo bintlkhadaab buu qabay saciid ibnu zayd islaamnimaduna isaga iyo faatimaba cumar way gaba horreeyeenoo waaba asbaabihii islaamkiisiiye bal markaa haddaba isaga si aanay taasi u iman ayuu isaga uga saaray reerkoodii ahaa daraaddeed waa qaraabadiisii daraaddeed ayuu isaga ugaba fogayo nu dadkii kuba soo darin waa adigu ilaalin uun bal si aanay wax kale u iman loo qaadan tan iyo cadaalad dhowritaankeed ayuu saa u yeelo dee kolley khilaafadiisiiba qoyskiisa reer bani cadi waxaa la arkaa inaanu meel lou magacaabi jirin reerkiisa oo dhan ba jiribkoodaas taas iyo waa si uu ahaa marka agtiisa dee exasho iyo qaraabanimo iyo qolanimo iyo waxyaalahaasi may oolba bal dee taas ahayd awlaaddiisi iyo dadkii iyo markaa walaalihii iyo ciddii kaleba xaaladiisi siduu kula dhaqmayaa taa ahayd markaa saasaanu isaga ugu soo darin aladiina kuwaasoo twufiya uu wafaaday rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam walxaal huwa isagu canhum xaggooda raadin raaluukayo dee jannana uguba bishaareeyey dee lixdiina markii dambe ay habeena joogeen kolleyna say yeelayaan iyo arrimu say noqonayaan iyo inta aan ruux la magacaabin cidda dadka sii tukinaysa ee salaada sii tukinaysa iyo iyaga bal cidda markaa cid uu diray bal dee kolley gaadh ka haynaysa iyo waxyaalahaas oo dhan waa sii wada tartiibiyey intii aanu dhiman baa u sii wada tartiibiyey iyagoo lixdooda midna markaa dadka imaamka salaada mu hayne imaam kaluu sii magacaabay inta cid la magacaabaya khaliifo ugu dambeynna waa tii cuثmaan ibnu cafaan dee adigu ay noqotay in ay dee iyagu la soo mubaayacoodaanoo khaliifadii muslimiinta u saa ku noqday marka wuxuu uhi wa inii anugu cumar baa leh qad calimtu waxaan ogaaday aan ogahay wey ana aqwaaman qoomyaal ama qoom yadcanuuna inay dacninayaan yadcunuunana way banaan tahay luqa ahaane laakiin halkan xarafta cayntoo la fadxiyay markaa malaa ro horeysiiyaane inay dacninayaan fi hada alamri arrinkan inay dacninayaan taas baan ogaaday ana anigana darabtum kuwaa garaacay oo biyadii gacantaydan haadihi tan cala alislaami waa si ay islaamnimo usoo galaan iyo taas dad marka horeba islaamnimo diidan bay ahaayeen oo taas bui kalay shuraaxdu dee cid gaaro oo halkan ama asmaa laynoo soo magacaabo la arko in satriba looga tegayna waa suurtagal shaarixanaan hayaana inta yaree dee fo acdaa ullahi lkafaratu dulaal mooye wax kalo uu taabtay maba jirto lakiin waxaana bacdigood halkan ama shuraaxda qaarkood sida qurdubi oo kale kitaabkiisa almufhim oo kale wuxuu kaba cabiraa dee amarkan fi hada alamr amarkan ay dacninayaan inuu yahayba inuu kaba dhigay arrinkii khilaafada iyo in laga soo dhex xulo iyaga ka muslimiinta khaliifo u ah dhexdaa dhexdoodii oo macnaa waa qadiyadii shuuraa ee asxaaba shuuraa uu cumar magacaabay iyagu dhexdooda uga soo doortaan waana lixdii dee jannada loogu bishaareeyey bay kaba mid yihiin rasuulka ilaahay wafaaday isagoo kaba raaliyahay taasba weeye ay dacniyayeen oo bal markaa taa inay tahay waana dee umuuro kolley ixtimaalaadka jira oo amarkii laguma fasiro amra shuura bal waana kuba daynaa saa qurdubi isago kuba tago oo kale marka ana darabtu biyadii hadi cala alislaamna waxaana kuwan mala dacnigan iyo waxaan laba imanayay baa dad cibaaradiisa dambe way inooga muuqata ay kuna fasireen ama munaafiqiinba ahaa nifaaq kuba oga oo iyaga markii lala jihaadayba taas bay islaamnimadii aqbaleen laakiin waa islaamnimo aan qalbigooda gelin oo tan oo kaleo dee ay hadalkan iyo khilaafkana ay muslimiintii kulaba markaa dhex jireenba anaa darabtum biyadi hadi cala alislaam fain facaluu dalika hadday arrinkaas sameeyaan oo ujeeddadu dacniga caynkaasa ay faafiyaan muujistaan daahirsadaan iyo dabadda u laba soo baxaan fa ulaa'ika kuwaasi acdaa ullahi ilaahay colkiisii weeye ama cadowyadii ilaahay weeye alkafaratu dullaalu oo hadday dee umuuraha banaysanayaanba ama arrinkooduba uu yahay nimankaa munaafiqiintaasaan hadalkaa qurdubi kuba sheegnay munaafiqiin dadkani ahaayeen uu ogaa waa niman cadowga ilaahay ah oo gaalo ah oo markaa halowsan hadday taa laba yimaadaan kolleyna isa wuxuu ku fasiraya hadday taa banaystaan haddii aanay banaysan oo shiqaaqan iyo khilaafkan iyo umuuraha inay dacniyaan muslimiintiina ay dhexdoodii khilaaf geliyaan ay arrintaa ku kacaanna ee ficilkii dadka gaalada ah hawadooda raacaya ee bal matalan waxyaalaha caynkaasa kuba kacaya ay laba yimaadeen weeye haddaanay banaysanahayn hadday dee munaafiqin yihiinna waaba gaaladaasba uma inii anigu buu yihi cumar laa adacu kama tegayo bacdii dabaday shay-an shay ahama cindii agtayda kaga hami weyn oo iga marka la eego qalaqa iyo fikirkan kaba fikirayo iyo dee hamigan kaba ku hamiyayo wax igagaba weyn ala cindii agtayda min alkalaalati kalaalada kalaalada waa xagga marka la eego bal kalaalada iyo waa dee masale dhaxaleed waana kalaalo qur-aankana laba meelood bay suuratu nisa aayadda ugu dambaysana kalaal ayaa kuba sugan oo dikrigeed waa ku sugan yahay yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaalati dee aayaadka saddexda ah ee aayaadka dhexalka ee suuradda bilowgeediina khaasatan walaalaha xagga hoyiyesay kuba dhexlayaan iyaguna dee waxa weeyaan waa tan kalaaladu iyadna way kuba sugan tahay bal haddaba cumarna ishkaal baa agtiisa kuba sugnaayoo kalaaladuna dhowr qowl baa jire qowlkay intooda badani qabaan waana qowlkii abubakar iyo saxaabo kale zayd ibnu thaabit iyo qabeen ayimada madhahibaana in badanoo kaba mida ay qabaan ayaa waxayd kalaaladu ruuxa aan man laa walada lahu walaa waalida marka ruuxa la dhexlaya aan ku fasirno waa ruuxa aan awlaadna lahayn waalidna lahayn marka cidda dhexlaysa waa xawaashi dad la siman walaalihii baa dhexlaya oy leeyihin kelimadu markaa waxay kasoo jeedaa min alikriil oo kale taajkan dee boqoradii ay qaadan jireen oo ikriil lama odhanayo madaxuu ixaadaynayaa dadkan dee warafadii waa dad ku hareereysan asalkiina ma dhexlayo faraciina ma dhexlayo dad baa ku dhex markaa taasba bal kalaalada taas bay dee kolley waana tan imaka kuma daysanayn oo barhkood baa idha waa kii aan isagu walad un lahayn xataa waalid haba joogo kuwa qaarkood waa kii aan waalid lahayn bal matalan dhowr qowl baa jira qowlkaasi waa qowlkii akar ulculamaa kuba tegeen cumarna kolley dee ishkaal ayaa jiray oo de bal matalan taas inay macnuu kaa yahay iyo inuu yahay unkii aan isagu waladun lahayn kalaaladani yahay bal matalan taas waa dee ishkaal isaga bal waxaa kaloo laba goor bay soo aroortay oo labaduba walaalaha dikrigood yimiye walaalahaas siday kala yihin ma xag kuwa horena ee suuratulse xaggeeda hore ku suganna ee weliba ay dee aayaddu ay kuba timi in walaalahaasi ay wixii qaybsanayaan dee suluskii ay qaybsanayaan iyoo rag iyo dumar aan la kala eegin haddii waxa weeyaan mid keliya uu yahayna uu sudus qaadanayo iyadoo halkan rag iyo dumar aan la kala eegin iyo aayaddan kale ay kuba sugan tahay haddii dee ruuxu dhinto kalaaladaasna uu yahay oo dee waxa weeyaan ay waxa weeyaan dhexlayso walaashi oo kale inay bar qaadaan hadday labaynan sulusayn qaadan umuurahaasi iyo hadday bal iyagu wada kulmaan sida lagu kala xamxambaarayo umuurahaasi weeye kollay ishkaalaadkiisa walow hadalkiisa dambe noo soo socda si waxay markii dambe u caddaatay oo uu dee bal masalan kollay ra'yi markuu ufiirsado ufiirsaday ra'yi isaga u go-ay uu jiro kan uu lahaa waxbaan waan caddayn doonaa ah bal anigu wuxuu leeyahay taa wax igaga hami badan ma kollayna culimadu sida ay u badan yihiinna aayadda horena waxay ka dhigaan dee kalaaladu ay kuba timi qolooyinkan dee iyagu wax dhexlaya ee meydka dhexlaya inay walaalihii xagga hooyo yihiin iyagaa dadka wax dhexlo ka duwan oo kale oo haddii ay mid yihiinna sudus bay qaataan kol haddii ciddii xijaabaysay meesha aanay jirin ee kollay awlaadi ma jirto waalidna ma jiro marka waa kuwanoo haddii farac ama asal jiro iyagu dhexlmay waxba may dhexleenin haddii ay bal matalan mid ka bataanna fahum shurakaau fi sulus baa ilaahay subxaana yihi suluskii bay wadaagsanayaan welibana halkan rag iyo dumar iyagu may kala badsan oo taas bay xaaladoodu tahay ama walaalaha kale ee ama aabiyo hooyo ama xagga aabbo aayadda suuradan ugu aayaddan dambe ay noo soo socotay kollay dikrigeedu ayaa iyagu siay iskuba dhexlayaan arrinkoodu yahay iyadna mid baa meesha taalo ishkaal kolley culimadu dee khilaafkood jiro cumarna laga yaabaa ishkaalkii inuu jiro oo hadday kulmaanba walaalihii dee markaa hooyo iyo walaalihii ama xag ama ama aabii hooye ay meydka ku walaala ahaayeen ay kulmaan oo kale oo wixii bal masalan kaba soo qaado ehelfarad kale intay jiraan dee suluskii meeshii in suluskaasun weeye waxa soo harhaya uu yahay oo kale maxaa xaaladu ay tahay masuluskaasay wadaagsanayaan mise qolaa la xijaabayaa oo kale taasna iyadna waa arrin kale oo masalo kaleo de masaladii musharaka ama masaladii dee ximaariye iyo yamiye iyo la baxday bal taas haddaba umuurahaas baa kollay ishkaalkiisu ahaayo wuxuu leeyahay taa wax iga ahmi badan kagama tegayo wuxuu yidhaha markaa maa raajactu kulama laabni oo ma weydiin weeye anigoo ku noq noqonaya rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay fi shayin shay maa raajactu fi lkalaalati kalaaladaa intan kolba su-aasha ku celceliyey ee rasuulka ilaahay kula daba noq aanu kula noqday taas anigu shay markaa shay kale oon saa u weydiiyo rasuulka ilaahay aan su-aasheeda iyo weydiinteeda ugu celceliyey may jirinba uma aqlada ma adkaynoo rasuulka ilaahayna waa zajri ahaan uu isaga kaba sajrinayo suaa su-aashiisan iyo lxaaxiisan batay li aniga shay fi shayin shay ma aqlada li fi intuu hadalka igu adkeeyey shaygan xagga kalaalada oo arrin aan weydiiyey ama aan rasuulka ilaahay dee aan dib intan weydiiyon haddana mar labaad weydiiyey uu markii dambe hadal adag igula adhadlay may jirin sida dee hadalkiisii ugula hadlay iyo jawaabtii ugu jawaabay markii aan ka dayn waayey kalaaladii aan kula soo noqnoqday taas oo waxaa dhacdayba buu leeyahay xataa dacanay ilaa uu rasuulka ilaahay uu ku durayba weeye ama ku gujiyey uu gujiyey biasbicii fartiisii fii sadri laabtay oo faqaala uu yihi yaa cumaru cumarow alaa takfiika miyaanay kugu filayn aayatu sayfi aayaddii xagaaga alati aayaddaasoo fii aakhiri suurati nisaa-i suuratu nisaa dhamaadkeeda ku sugnayd oo markan kolba kalaaladii kusoo celiyo ayuu markii dambe rasuulka ilaahay fartiisa laabta igaga gujiyey markaasuu igu yidhi hadalkan miyaanay kugu filayn fahm ahaan iyo inaad fahamto san masaladani ay tahay aayaddaa sayfka sayfka waxaa looga wadaa waqti xagaayay soo degtay tan baa rasuulka ilahi yihi aayat sayf ee suuratu nisaa aakhirkeeda kuba sugan waana aayaddan uguma dambaysa ay suuradu ku dhammaato yastaftunaka fi lkalaalati yastaftunaka qul illahu yuftiikum fi lkalaalati in imrun halaka aayaddaa weeye suuraduba ay kuwa dhammaalanayso taasi miyaanay kuga filayn rasuulka ilaahi baa taa yidhi uri waa markuu dee dhowr goor kula noqday ee aanay u caddaan ama dee jawaabinta aan soo sheegnina dee ishkaalaadkeeda ah walow de aan nidhi imaka umuuruhu labada aayadood sidaasay ku kala xambaaran yihiinba xagga marka la eego masalada hadday iyagu kulmaana xaaladoodu maxay tahay de taasna kolley kalaamkeedu waaba macruuf isaguna suu yeelay kolna qoluu qadiyey kolna markii dambena waa de ka dhexaysiiye markii labaadna waa kaba dhexaysiiye cumar wa inii anigu in acish haddaan noolaado aqdi fiiha waa kalaalada waxaan xukmi aan xukumi biqadiyatin qadiyo yaqdi biha uu ku xukumo waa arrin cad oo de malaa way u maqaatay ishkaalkiina waa ka suulay weeye walow aanu caddaynteed iyo gudbinteed aanu makansan oo de ma sii noolaanbe qadiyaan ku xukumiba yaqdi biha man yaqra'u lqur'aana ruuxa qur'aanka yaqaana aqriyaya iyo waman laa yaqra'u lqur'aana ruuxaan qur'aanka aqriyanba waaba isagoo dee masaladii caddeeya si dee ijtihaadkiisii ama fahamkiisii markii dambe noqday markuu aayaadkiina dee bal waxa weeyaan u aadna uguba fiirsaday aayaddan khaasatanna u aada ugu fiirsaday rasuulki ilaahay uu dib ugu soo celiye isaga uma qaala cumar wuxuu yidhi maxalushaahidka hadda baabkuna waa inoo dambeeyaa weli allahuma ilaahayow inii ushiduka waxaan ku markhaati gelinayaan markhaati kaaga dhigayaa calaa umaraa'i lamsaari magaalooyinka iyo manaadiqda iyo gobollada nimanka amiirada kaba waa nimankii isagu magacaabay wulaadiisa ahaa ee magaalooyinkii kala dunaa iyo gobolladii kala dunaa iyagoo umarada iyo mas-uuliyiinta kaba ahaa ayuu leeyay ilaahow kuwaas dee anigu waxaan u diray buu sheegi waa kan wuxuu u diray waa ta soo socota hadday jawr ama dulmi la yimaadaan dariiqii anigu iyo waxa weyn aan u jeexay ay ka baydhaan ee anigu taas wixii qeybkiina ma ogi weeye waxaa qarsoonna maba ogi waxa ay de samaynayaanna haddaan ag joogo ama ay soo gaadho wax waan kaba qabanba ee ilaah adaan markhaati kaaga dhigayaa dee waxa weeyaan iyagii waxyaalaha iyaga xaggooda kaba dhacaya waini anigu inamaa bacadtuhum waxaan u diray calayhim korkoodoon iyaga madax uga yeelay wulaad aan ugaba dhigay liyacdilu calayhim se u cadaalo falaan maaha inay jawr iyo dulmi laba yimaadaan ee dhexdoodii insaaf iyo garsoor iyo cadli inay kula dhaqmaan ay ku dhaqaan taas baan anigu u magacaabay oo wulaad ugaba dhigay waliyucallimuu inay baraan annaasa dadka diinahum diintooda inay baraan baan u diray anigoon madax ugaba dhigay wa sunnata nabiyihim sala allahu calayh wasalam iyo rasuulka ilaahay sunnihiisii wayaqsimuu ay qaybiyaan fiihim fiigooda si cadaalad ah fay-ahum waa wixii fay-ooda ahaa xoolaha dee gaalo kaba soo laamaya muslimiinta la wada gaadhsiinayey iyaguna si cadaalo ah oonay xasha ku jirin dadqadin iyo isaar ay badho iyagu la goonin noqdaan wax cid xaq lahayd oy kaba qadiyaan anay ku jirin inay ugaba qaybiyaan taas baan ilaah u diray wayarfacu ay kor yeelaanna ilaya aniga ma ashkala calayhim wixii ka ishkaal galeen min amrim wixii iyaga umuurahooda kaba ishkaal galena ay soo gaadhsiiyaan marka haddii waxa weeye ujeeddadu ay taa ay ka baydhaan oo dariiqaas ilaahu dee adiga ah wax kastaba ka og adigaana umuuraha ka xisaabinaya anigu waxoodaasna beri baan ka ahay ee wixii aanan ogeynee umuurahaas bal matalan inxiraafa ama baydhan baydh ay dariiqa kaba baydheen ay sameeyaanba uma inakum idinku ayuha naasu maxalu shaahidku halkan weeye dadow taakuluuna waxaa cunaysaan shajaratayni laba shajaro ayaa cunaysaan oo laba geedoo laa uraahumaa aan arkahayn ilaa khabiisatayni laba xunxun inay yihiinuun mooyaane inaanan waxa weeye oo waxaan u arkayaa ma laa araahumaa aan anigu ictia uma ictiqaadinayo weeyo taa aan kuma ogi inay xagga marka la eega urtooda raayaxadooda waxun xun yihiin mooye kolley shajaradana waa baqla ayay ahaayeen waatin habeenkii dhaweyn taa ka soo taabana shajara idlaaqeen hada albasara wasawma labada geeduu sheegaya waa basashan buu leeyahay iyo toontii marka iyagoo qaydhin laba cuno ee ur bay leeyihiin ruuxii lagaba uriyo marka uu dad dhexdood uu joogo laqad ra'aytu waan arkay buu leeyahay cumar rasuul allahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay ayaa waxaan arkay idaa wajada hadduu helo riixahumaa urtooda min arajuli nin fi lmasjidi isagoo masjidka la joogo ruux hadduu ka uriyo taas soo cunay oo raayaxadii dee intuu amala aada u soo cunay laga urinayo amara bihi ninkaa wuxuu uu amri jiray in la saaro fa ukhrija ila albaqiic halkan dadku isugu imanayaan iyo masjidkiiyo malaa'igtiina joogto ayuu ka bixin jiray baqiic baa loo saari jiray halkii dee maqbaradii reer madiina iyo dee dhulkaa banaan bay ahayd oo xaajadoodna ay laba tegi jireen ilaa dee waana kii aynu soo maray inuu yihi dee ruuxii isagoo cunaa taas yaanu masaajida imanin waayo malaa'igtu way dhibsanaysaa waxa ibnu aadam dhibsado faman akalahuma marka hadalkii cumar weeye kan yahay ruuxa cuna inay dhirtani waa la xalaal weeye xaaraan ma aha ee waxaa loo diidayaa un dhibsiga ay dadku urtan dhibsanayaan meelihii la isugu imanayay masaajidu kaba mid ahayd ama khayr meelihii laguma hayay indee dadkii si aan loo dhibin ayaa ruuxii loo diidayaa laleeyahay xataa masjidkii haba imanin inta urtaa laga urinayo ee sidooda xalaal bay uba yihiin marka wuxuu yihi cumar ruuxa cuna ee doona inuu cuno falyumitumaa hadilo dabkan karin oo ujeeddadu diritaanka halkan macnaa waxa weeyaan waa raayaxadoodii sidii laguma suurin lahaayo waa raayaxadoodii haddii la kariyo oo dee ay wixii bislaadaan urma laha ee waa markan ay qaydhin yahay ay qaydhin yihiin una saa laguma cuna ayay urtan ay kaba timaadaa marka dee hadduu wax kale isagoo qaydhin kuba cunay ku mucaalajeeyo ama ku sameeyo urta baabiinayana dee dhib ma lahoo looma diidayo markaas haddii kale oo taasi aanay jirin oonu masjidkii tegay inuu gurigiisu iska joogaya ama meelihii kale khayr lagu hayayna iyadna waa u xalaalo waatan soo ogaanay laakiin kol hadduu masjidkii ama meel kaleo khayr lagu hayo iyo meelahaas dee dadku isugu imanayaan tegayo ayaa loo diidaya xaalada inuu cuno haddii kale dee waxa weeyaan waa inuu ama iskaba kariyo ama wax kale kuba sameeyo si ay urtoodaas ay u suusho kolley maxalushaadku intan dambe weeye waayo waxaan kuba jirnay un baabka kaasi ay noo socday ama umuurahan keliya dee qisadan cumar iyo waa umuuro faa'iido ziyaado ah xadiidkuna waa dheeraayo muslim imika bukhaari oo kale meelahan intan unbuu soo qaadan lahayo inta kale ayuu kaba tegi lahaye muslim haaliban xadiidka meelunbuu kusoo wada arooriyaayo ma ikhtisaarsado wal isagaa marmar ay kaba dhacdo inta badan ma soo ikhtisaariye mar buu kol haddaan weliba meel kalu kusoo celinayaa jirin meel horu inoogu soo horumarayna aanay jirin si uu maqlay sheekadiisii ugaba wariyey ayuu inoogu soo wada naqliyey bal maxalushaahidku waa intan dambo xdثna abubكر بن أbي شhaybةa qال xadثna اسmاعيل بن عuلyة عan سacيid بن أbي caruبةa qaaل وxadثna زهayر بن xرب وإسحاq بن إbrahيm kilahma عan شhabاaبة بn sawاr qاal wuxuu yihi شhabاaبa xadثna شhuعbaة جamيiعا haddaba شhuعبة iyo سacيid بن أbي caruba waa labadaas weeye waxay labaduba nooga warameen can qataadaةa في hada الإsناadi mثlahu waa qataadة fidna waa bimacnaa ba-un saynu meero horeba soo maray isnaadkan imika aan kaba soo baxnay xadiidkii aynu kaba soo baxnay mid laba mid oo lafdigii iyo macnaaba iskaga mid bay ahaayeen sanadkan dambe ee waxa weeyaan isaga ay dee qataade uu shucba kaba wariyey xadiidkii horena qataade waxaa kaba warinaya hishaam isku mid un baabay ahaayeen waana ka aan kaba soo baxnay baabnahyi can nashti dalati fi lmasjidi wama yaquluhu man samica naashida aadaakani baabunahyi nahyiga baabkiisii weeye laysu diidayey layska nahiyayey can nashti dalati waa baadidii iyo wixii lumayba dandonkiisa ama ka yaboohinta lagaba yaboohiyo filmasjidi masjidka dhexdiisa iyo wamaa yaquulu wixii u odhanayey man ruuxii samiica maqli annaashida kaa dalbaya doondoonaya yaboohinaya wax ka lumay ama baadi wixii uu odhanayey ee ugu jawaabayay kol haddii masjid dhexdii ay tahay taas buu baabkeedii yahay horta lafdiga nashti dee ficilku waa inoo soo socda haddii a la yidhaaho oo waxa weeyaan waa thulathi oo yanshudu bal markaasaan eegi doonaa wixii kale bal matalan kolley isaga baabkiisaan aan ka farqin doonaa ee kuba dhow naashidkuna waa ficilkan un ama maserkan aan hayna ismigiisii faacilo waa kii daalibka ahaa ee doondoonaya wax daaladana marka la eego kolley jamcana addawaal bay ku jamciyaane waa wixii nool ayaa daallo lagu magacaaba ama waxa kale ashyaada kale de waa daa'ic iyo waxyaalahaasa la yidhaahe daalladu waa wixii baadidii xoolaha taas baa daallo laguma magacaabayay oo taasay daalladu tahay kolley de waana axaadiisii axkaamteeduna kitaabka way kuba iman doontaa ama shayga kale waxyaalaha lacag ama alaab iyo waxyaalahaas dee daayic iyo waxyaalahaasaa la odhanaya ee daalladu waa tan dee markaa laakiin waa isla xukumun baabkan aan joogno oo imika hadday daalladii xayawaan axaadiis ay noogu imanayso wixii kale masjid dhexdiisa laga daydayaye laga yaboohinayena waa la xukumun xadaثna abu طاhir aحmed بn cmr qal xadaثna بn whb عan xaywة عan mحamed بn cabd الرaحman عan abi cabdالlahi mawlى shadad بn اlhadi anahu samica aba hurayrata intaba waa ragaan soo maray yaqulu xaalu ku qowlayo qaala rasuulu الlahi slى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi man samica ruuxa maqla rajula nin maqla yanshudu isagu yaboohinaya weeye oo de waa daydeeya dadku weydiinaya daalatan daalo iyo baadi fi lmasjidi masjidka dhexdiisa ama waa wax kaloo lumayno waa la xukumuun eh falyaqul ha yidhaaho ruuxii maqlay waa kii ina yidhi tarjamada kusoo daray wamaa yaquluhu man samica naashida eh ha ku yidhaaho laa raddaha laa raddaha alla ma celiyo oo allahu ilaahay calayka korkaaga ilaahay kuguma soo celiyo taa ha yidhaaho alla kuguma soo celiyo ha ugu jawaabo faina almasaajida masaajida lam tubna looma dhisin lihaada in wax laga daydayo baadi iyo waxyaalahaas iyo umuur adduunyo looma dhisin ilaahay subxaanaه wa tacaala dikrigii iyo waxa weeyaan xuskii iyo salaadii iyo cibaadaadkaas iyo daacaadka iyo waxaa khayrkaa loo dhisaye umuuraha kale adduunye maxdiyo un meelo kale ay leeyihin ruuxuna kadinkuu joogsan karaa debedda halkaasu wixii uu doonayay dadka ka weydiin karaa laakiin masjidka dhexdiisa in laga dhawaaqo iyadoo ruux tukanayo ruux cibaadaysanayo dee awrumaasi jiraan waxyaalahan aan loo dhisin laga daydayaa ee maxalkii maaha marka waxa weeyaan waa nooc ciqaabeed isagii waxbuu doondoonayey in loo sheeguu doondoonayey jawaabtuna waxay noqotay waxaa ilaahay kuguma soo celiyaba alla kuguma soo celiyo oo waxa weya ma heshid weeyaana waa nooc ciqaabeed oo ficilkan aan toosnaynuu laba yiba lagula ciqaabayo taa haba yidhaaho xagga waa taa aan yanshudu imaka nashada yanshudu kollay facala yafculu nashada da daabata waa marka uu doondoono yaboohinaya taas baa la yidhaha kii doondoonayay haddii laakiin la sheegayo ruux baa helayba ama og oo waa sheegaya taa iyada waxay ka cabiraan anshada oo imaka anshada saakhat naashidi lilmunshidi nin shaaciraaba baydulaha ahaa sadee u dhagraaricinta ruux daalib ah dalbaya baadi oo kale uu dhag raaraciyo kii munshidka kii sheegaya mucarafkaha oo kale marka annaashidna waa kan dalbaya almunshidna waa kii sheegaya dee waa tan inshaadka shicirka iyo waxyaalahaasna inshaad laba idhaaho haddaba macnaa maxaa la odhan nashatu daabata waa idaa dalabtaha marka ad adigu dalbaysa doondoonaysa ee cidkuu sheegay dadkii aad weydweydiinayso anshatuhaana waa idaa caraftaha oo marka ad sheegaysa ad leedahay waa halkaasuu ku jira ama halkaasaa laha uu joogaayo ama waan arkay aada leedahay bal marka haddaba waa man samica rajula yanshudu daalatan fi lmasjid laftiga daalana waa taan soo sheegnay wixii kalena waa la xukumun baan leenahay وxadثnي زhayr بن حرb qال xadثna المqرئ qال xadثna xaywة cabdاللahi بن يزيد waya المqرئ xaywana snadku inoogu sugnaa qala samictu abاlأswad yaqulu markii dhaweyd waxaa sanadka inoogu sugnaa xayw sheekiisu محamed iبn cabdالرaحman buu ahaa imakana xayw maxaa u sheeka sheekiisu uu yahay abulأswad horena ninkan waan usoo sheegnay intan weliba salaad aan ku jirayo waa nin yatiimu curwana loo yaqaano kunyadiisuna waa abulaswad magaciisuna waa maxamed ibn cabdiraxmaan ibnu nofal horeynu soo maray curwo yatiimkiina waxaa loo yidhi curwat ibnu zubayr waana isla reer bay ahaayeene ayaa soo koriyo saasaa yatiimu curwa loo yidhi marka waa abulaswad maxamed ibnu cabdiraxmaankii markii hore inoogu sugnaa ayuba imakana kunyadiisiya yaqulu xadaanii abu cabdillaahi mawla shadaadin salim أنه سمع أbا هريرة يقول سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول بمثل xadيثkii mid laba mid a وxdثني حجاج بن الشhاaعر قال xdثنا عبدالرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرسد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجuلا نinba نشhد في المسجد مسجidka dhexdiis waliba de intuu kadinka soo joogsadu madaxa soo geliya say noo soo socotee ayaa wuxuu baadi buu ka yaboohiyey oo faqaala wuxuu ihi man dacaa ilى اljamل الأحmari waa nin reermiyo awr casi ka lumay ayaa intuu halkaa masjidka iyadoo salaadii laga baxay kadinka soo joogsaduu madaxa soo geliyey ayuu hadal ka yidhi man dacaa ilى اljamل yaa bacnaa sheega oo ii sheega oo iigu yeedho markaas dee awr cas oo uu arkay awr cas faqaala الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu hi laa wajata ma heshid allow aanad helin buu ihi ma heshid ina rasuulka ilaahay waa maqashiinaya inamaa buniyat اlmasaajidu masaajida waxa loo dhisay lima buniyat lahu wixii loo dhisay baa loo dhisay oo ujeedadu cibaadiya daacaya waxaan tan aada sheegaysa ahayna tanna waa nooc ciqaabeed oo dee markuu ficilkan aan toosay masjidka dhexdiisa kulaba yimin baa rasuulka ilaahay taa kuba ciqaabay bal markaa xadiidkan ama labadan xadiid ay makaanayna ama labadiisa dariiq ba baan leenahay labada dariiq uu leeyahay kollay fawaaid kala duwan oo inoogu sugan waxaa kaba mid ah nahyin layskaba nahiyayo laynoo diidayo rasuulku inagaba nahiyayo salawaat ullaahi wasalaamu calayh can nashti اdalati fi lmasjidi masaajidka in baadi iyo waxyaalaha laga dabo ama wax lumay laga doondoono ama laga yaboohiyo taasi waa mid kolley waxaa la mida waxyaalihii kale dee adduunyo la xidhiidhsanaa ee masjidka wixii loo dhisay aan ahayn oo masjidka dhexdiisa lagulaba yimaado iibkii iyo iibsigii bal dee xadiid tirmidi wariyey ayaa wuxuu kuba yimi oo xadiidkuna waa xadiid sugan tirmidi wariyey haddaa aragtaan idaa ra'aytum man yabiicu fi lmasjidi aw yabtaacu min masaajidka wax ku iibinaya ama ku iibsanaya faquluu la arbaxa allahu tijaaratak ku dhaha ilaahay tijaaradaa faa'iide kaama siiyo ujeeddadu halkan faa'iidadii aakhiro waxaa loo soo doontay ribxi aakhira loo soo doontay taasna waa ribxi adduunyo marka faa'iide kama heshid taa kuba dhaha markaa bal ujeeddadu waxyaalaha caynkaasa iyo tani kaba mid tahay ee keenaya dhawaaqii sare in loo qaado masjidka dhexdiisii waa diidmo iyo nahin laynooba nahiyey aimada qaarkood baa hoose maalikiyadoo kale walow dee qowl iyaga ay leeyihiin ay jirto guud ahaanba in dhawaaqa sare loogu qaado masaajida oo dhawaaq sare lama yimaado kuma tegayna karaahata xataa cilmina haba noqotee laakiin de wixii cilmi iyo aakhiro iyo umuuraheed iyo tadkiir ah iyada taasi way kaba baxsanaanaysaa laakiin khusuuma wixii ah iyo waxyaalaha kale umuur adduunyo bal iyadu waaba taa laysuma diidayo waxaa loo dhisayna de waa cilmigii mudakaradii salaadii dikrigii ilaahayba weeye waxyaalahaasaa loo dhisay culimada qaarkood baa waxay iyaguna halkan iyagoo tan un raacinaya in caruurta yaryar lagu baro masjidka dhexdiisa oo kale waasan dee kolley bacd almalikiya ama culimada qaarkood qowlkood iyo haddii dee ujro laga qaadanayoy leeyihin ujro hadday tay iibkii iyo iib markaa iibkii laisu diiday baaba soo gelaysa haddii kalena barhkood waxay leeyihin waa xagga nadaafadoodii waxaana ilaalina waa culimada qaarkood bacdigoodna haddii dee nadaafadii wixii la dhowrayo arrinkuna qur-aan loo dhigay iyo taas ay tay oonay tashwiish kalena dadkii tukinaya gelinayn kolley wax ba'siyo saa ku sugnaanaysa ma jirta laakiin dee kolley umuuraha in la wada dhowro ayuun bay noqonaysaa xadathana abubakr bn abi shaybata قال حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرسد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى مركو تكدي صلاة صبح بيهي يا قام الرجل نبا استاغو فقال وحول من دعا إلى الجمال الأحمر وشدد من دعا أي من دعاني ويا إيو يري إيشيغ يوي إلى الجمال الأحمر أو رعص فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه مركي لوين وتا سليمان بن بريدة وانسوهين عن أبيه قال جاء عربي ريرمية يمي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم انت تكليد بديت صلاة الفجر الصلاة دي الصباح فأدخل رأسه مدحي سيبو قريي min baabi masjid masaajidka kadinkiisibu halkaa de madaxiibuu ka soo geliya maba usoo wada gelin fadakara bimili xadiiihi markaasuu yihi man dacaa ila ljamali اlaxmar markaasaa rasuulka ilahi hadalkaa aynu soo marnay ku yihi qaala muslimu huwa shaybatu bnu nacaamata abu nacaamata ujeedadu nin sanadka inoogu sugan buu muslim inoo sheegayaayo isaga un baana kitaabkiisa uu ku sugan yahay umuhaatu sita ama ragga kale kutubta lixda ale ninkan riwaayo kitaabkooda kuma lahaa bal markaa xafnu xajarna wuxuu kaba cabiraa nin maqbul adu bal laakiin dee dad tacadile baa kaba wariya oo nin saduuq oo kale xadiidkiisu waad iska mutaabaca ina xasan uu noqonayo ninkuna shayba inoogumu sugnayna waa tan imika aan soo haynayo moxamed ibnu shayba ku sugnaa markaa shaybihii waa tirtiintiisii dhameeyey muslim oo moxamed ibnu shaybahani waa moxamed ibnu shaybata bni nacaama waayo shaybu isagu riwaayo kuma laha kutubta aabihiye shaybat bnu nacaama abu nacaamata kunyadiisana abu nacaama la yidhaahaa waa magacii awowgii baaba loogu kunyoodaysna rawaa canhu miscarun wa hushaymun wa jariirun wagayruhum min alkuufiyiina raggaasoo reer kuufa ah saddexa iyo kayrkoodoo reer kuufa ahba way ka wariyeen waa nin markaa nin keligii kama wariyeen da tacaduday waliba culimadii waaweyneyd kaba mida miscar iyo hushaym iyo jariir iyo waa raggii waaweynaa culimada ahaa ayaa ninka wax ka wariyey weeye markaa waa intan faa'iido kolley dee matigiisa aan kuma badnayn ayuu muslim imika halkan intaa inoogu sheegay baabu sahwi fi salaati wa sujuudi lahu sahwigii salaada dhexdeeda ruuxuu sahwiyayey iyo sujuuddii la sujuudayay buu baabkiisii yahay kolley waa baab dheer weeye axaadiista qayb baanu kolley aan ka eegi doonaa ama dee aan caawa casharku inoo noqon doona inta kalena way noo socon doontaa ee waxaana kolley malaa waa isku wada xidhay oo sharaxa guud ee ama axaadiidan isugeynteeda waxaan u yar dambaysiisanaynaa markaa casharka ka dambeeya markaan axaadiista isu keen wada raacdo waayo way iska keen xidhnaanaysaa markaan eegno axaadiista baabkan uu inoogu sheegayo muslim ee waxaa maqan axaadiisa inoo sugana wax saasiiba ma sii maqnaa in yaroo kooban unbaa maqnaanaysa ee bal ruuxu salaada dhexdeeda haddii sahwi ku yimaado sahwigaasa uu yeelayo waxa uu ku samaynayo ama uu kaba yeelayo sujuuddii sujuudu sahwiga ahayd bal taas baa inoo iman kolley axaadiista inoo iman doontana ee iyada kuwa qaarkood waxa inooguma suganuun ruuxu haddii shakibo salaadiisa ku yimaado sujuud ha laba yimaado sujuudda in lala imanayo qabla salaam iyo bacda salaam kuma sugna kuwa qaarkoodna waxa inoogu sugan ama ficil rasuulka ilaahay haba noqoto ama qowlkiisi haba noqote iyadoo qabla salaam la sujuudayo way inooguma sugan tahay waxaa kaloo inoo iman doonta iyadnoo axaadiis inooguma sugan iyadoo bal matalan xadiid abu hurayra iyo xadiid ibnu mascuudba bacda salaam oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sujuuday intuba waa inooguma sugan yihiin bal martana haddaba kolley dee sahwigu waa dee baabna muhima asbaabihii oo dhan waxyaalaha xadiidka inoogu sugan mooye umuurahaasna ma tatabucayno laakiin culimadu bal say axaadiistaas xagga marka la eego rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiid abu hurayra inoo soo socdo hadda waa ka inoogu soo horeeyo ruux haddii shaki kaba gala salaadiisii oonu garan inuu tukaday inuu sujuud laba imanayo iyada maxalkuma cadda horta saxiixa muslim markaan eegno xadiid abu sacuud oo shaki uun kuba yimi ee laakiin ah qabla salaam hala sujuudo iyadna waa inoo dambeeya xadiid ibnu mascuud oo rasuulka ilaahay ragcad shanaad oo u kacay markuu kacay dabadeed buu ogaado dadka ay dee markaasoo dee intii salaaddii kala baxay dabadeed buu salaamtii laba yimi kaasna waa inoo imanaya ibnu buxayne xadiidkiisii ama rasuulka ilahi isagoo atixiyaadka dhexe kaba kacay oo intii aanu salaamo naqsan adigu markaa uu sujuudayna waa inoo soo socotaa kitaabka uu kuba sugan yahay xadiidkii dulyadaynna waa imanayaayo isaguna waxa weeye abu hurayre xadiidkii weeye laakiin dulyadayn oo bacda salaama umuurahaasi waa umuuraha rasuulka ilaahay noogaba sugan xagga culimada markaas culimada qaarkood waa sida da-udu daahiri oo kale wax qiyaasana lama gelinayo sad un baa axaadiisu ay kuba timi un baaba loo isticmaalaya malaa sahwi kalena markaa agtiisa kuma sugna weeye hadduu sahwigu nooc kala noqdo imaam axmed oo kale axaadiistan inoo iman doonta mid kasta si uu kuba yimi ha loo isticmaala ayuu dhahaa laakiin wixii intaa kaba badan ee sahwi kale ah qabla salaam baa la sujuudaya kolley ususha shaaficiyada walow qowl labaad jirto ususha shaaficiyadna salaamta oo dhami ama sujuudu sahwi oo dhami waa qabla salaam inuu yahay ususha xanafiyadana sujuudu sahwi dhammaanti bacda salaam inuu yahay ayaa iyadna usushooda ay tahay kolley maalikiyadana waa kala qaad ay naqsi iyo ay kala qaadaan ziyaado hadday nuqsaan tahayna qabla salaam baa la sujuudayaa hadday ziyaado tahayna bacda salaam oo la arko mala axaadiisana nooca ugu dee marka la eego ka ugu meesha mudan inuu taa maalikiyada noqon iyo bal laakiin horta khulaasadii waa intaa guud ee axaadiista markaan aragno ayaynu bal umuurihii de axaadiisna markaa inooguma dhamaanayso caawa inooguma dhamaanayso inta horaan arki doonaaye bal suuraddu kolley taas bay tahay laakiin mid baa jirta guud ahaanna inay iskuba waafaqsanyihin arinku hadduu ruuxii qabla salaam sujuudayo hadduu bacda salaam sujuudoba salaadiisu mid kastaba waa caadi weeyaan oo waa taas oo kale bal iyada laakiin waa arrinku keebaa mudan keebaa fadli badan bal suuradaas weeye laakiin wixii intaa dhaafsan waa waxyaalaha inoo iman doona biidn illahi tacaala xdثna yaحyى بن yaحyى qال qرأت عlى مالك عن بن شهاaب عن أbي سلمة بن عبد الرحمن عن أbي هريرة أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yihi إنa أحadكم أحadkin إdا qاama hadduu kaco يuصلي isagoo tukanaya oo uu saلaad u kaco جاءahu شhayطاaن شhayطاanka u imanayo falabasa عalayhi uu ka dhehgelinaya salaadiisii macnaa waxbuu xusuusin waa waswaasinayaa markaasuu salaadiisiiba garan waaya intii uu tukaday ragcaadkiibuu garan waayaa falabasa labasa yalbis oo ba'dana la kasriyo malaa horena waan usoo maray macnaha khallada weeyaan oo uu ka dhehgelinayaa salaadiisiibuu ka dee waswaas buu kuba ridayaa ilaanu garanba intii uu tukaday inta ay tahay xataa laa yadri ilaanu garan kam salla inta uu tukaday ragcaadkiiba uu kala garan waayo inuu saddex tukadiyo afar laba iyo saddex faida wajada dalika hadduu helo arrinka axadukum xadkiin oo axad idinka idin ka midi arrinkaasi ku yimaado salaadiisii shaydaan intuu dee waswaska iyo labsiga ama xusuusin wax kaliya jeedin kuba rido uu garan waayo intii ragcadoodee uu tukaday falyasud ha sujuudo sajdatayni laba sujuudood ha sujuudo walxaalu wajaalisun uu fadhiyo oo markaa isagoo fadhiyo salaadiisina ay dhammaatay laba sujuudood ha laba yimaado xadiidkan qabla asalaam iyo bacda asalaam midna kuma sugna walow abi da-uud iyo halkan qabla asalaam ay wariyeen arrin kalena wuxuu ka yeelaya shakigii xadiidkan inooguma sugnaa ma shakigii ayuu iska tuurayaayo intii yarayd buu ku binaynayaa ma taxari buu la imanayaa wixii malihiisu u batay ayuu laba imanayaa iyada tanna xadiidka inooguma sugnee laakiin xadiid ka tafsiilsan oo abu saciid alkhudri xadiidkiia ayaa inoo soo socda oo ah shakiga wixii lagaba yeelayo sujuudana maxalkeedu markay shaki tahay xadiidku inooguma iman doonaa bal taasi waa wax inoo iman doonta kolleyna culamada daahirka xadiidku isagoo hadduu ziyaadiyey iyo hadduu nuqsaamiyeyba laba sujuudood un baa korkiisa isagoo fadhiya daahirka xadiidku waa taas weeye de waana kolley malaha daa'ifo xasan albasri ay kaba mid ahaayeen wax kastoo dhacay intaas baaba ku filan bay kaba cabireen in badan oo selafkii kaba midin waxaa bay dhame waa kol hadduu garan waayo wuxuu tukaday ha ku soo celiyo laakiin way noo dambaysaa rasuulka ilaahay baana umuuraha inaga shaafin doona ama xadiidkiisa inaga inoo caddayn doona inoo soo socdeen xadaثnي cمر الناqd وزhير بن حرب qال xadaثna سفyان وهو بن عuyaynة xا qال وxadaثna qتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الlayث بن سعد kilاahma waa layث بن سعد iyo سفyان بن عuyaynة labadoodaba xadيiثka waxay ka wariyeen عن الزهriي بhdا الاسناaد isناadkuna waa زهri intii ka dambeysay أbو سلمة عن أbي هurayرaةa نaحو xadيiثkan imakaan kaba soo baxnay wax mid lamida xaggii macnaha lafti aduu wax kaga duwan yahayba xadaثna mحamed بن المثنى qal xadaثna mعaad بن هiشham qal xadaثnii abي abi هiشham dastawاي عan yaحyى بن abi kaثيiri qal xadaثna abu سلمة بن cabdالرحمن أna abا هurayرaةa xadaثhm wa abu سلم iyo dad kaloo la joogay ayuu abu هurayra u waramay oo wuxuu yihi أna rasuul الlahi صلى الlaهu عalيه وasلم qaala rasuulka ilaahi baa yihi إda nuudiya bاlأdاni marka la dhawaaqe adaanka lagu dhawaaqo adbara shaydan waa xadiid kitaabuladaan aynu kuba soo maray oo waxa weeyaan taas wayuu soo celiyay imaka shaydaanka ayaa dhabarka duwayo ama daba jeedinaya meeshiibuu ka cararaya weeye aadaanka uu kaba maqlay low xaal uu usugnaaday duraadun waa neef oo de waa markay sanqadheeda ama dhowsadii waye taas isagu usugnaaday oo ama naxdintani ha ka soo saarto ama isagu waxaan ogaan ha u samaynaya adigu waa fogaanaya dheeraanaya waa muxuu tan u yeelayaa xataa laa yasmac aadaana aadaankan dee kelimadii tawxiidkao kor noqonaysa iyo taa iyo si aanu ugu markhaati furin muadinkaba aadaanka si aanu maqlin faida qudiya aladaanu aadaanka marka la dhameeyo aqbal adigu haddana soo noqonaya soo qaabilaya faidaa sugwiba marka la aqiimo biha salaadii aadaankii dib loogu laamo dee kooban ayuu adbara haddana waa cararaya meel dheer buu tegayaa faidaa qudiya taswiibu marka iqaamada la dhameeyo ayuu aqbala soo qaabilaya yakduru bayna almari wa nafsi salaadii waa la galay isagoo ruux iyo naftiisii kala dhex maraya ujeedadu isaga iyo qalbigiisiio waxyaaluhu xusuusinaya aanu mar horeba markii hore xusuusnaynba qalbigiisaba aan ku jirin ayuu markaa xusuusinaya yaquulu wuxuu odhanayaa shaydaankii udkur kada udkur kada waxaa xusuuso waxaa xusuuso waa limaa wax lam yakun yadkuru waxaanu markii hore uu iska fadhiyey ama uu dee aanu masjidka kuma jirin aanu xusuusnaynba ayuu xusuusinaya xataa yadalla ilaa uu noqdo arajulu ninkii ama haweenaydiiba in yadri intuu waa tii naafiyada mid aan garanahayn ay maa yadri kamsalla intuu tukadayba ilaa uu garan waayo oo rakacaadkiiba ay ka qasmaano inuu saddexay tahay iyo inay afar tahay iyo inay laba tahay ilaa uu kalaba garan waayo markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh faidaa lam yadri haddaanu garan axadukum axadka idinka idinkaba mid eh kam salla inta uu tukaday oo shaydaan intuu sidaas oo kale u waswaasiyo waxyaala u xusuusiyo marka dambeba rakacaadkii salaadiisi ay ka qaldamaan uu garanba waayo falyasud sajdatayni waxaan leenahay xadiid abu saciid ba oo noocana ayaa inoo soo socda oo inoo basin doona shakiga horta waxa laga yeelayo tani laakiin waa sujuudii sujuudda maxalkeedna xadiidkaasa inooguma imani laba sujuudood ha sujuudo walxaalu wa jaalisun isagoo fadhiya xadaثanي xrmlة بن yaحyى qala xadaثana بn whb qala aخbaranii cmr وcmr بن الxاariث can cabdirabi بn سacيid yaحya بn سacيid alanصarي bay walaala yihiin can cabdالرaحman الأcrج can abi hurayrata ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم qaala ana الshayطaana shaydaanku idaa sugwiba bالsalaati marka salaada la aqiimo walaa waa jeedsanayaa oo loo dhawaaqaba walxaal lahu duraadun isagoo neeftaa sanqadha iyo sawdka leh ay xaggiisa dambe kaba baxayso fadakara naxwu xadiidkii hore aynu soo marnay naxwigii buu sheegay wazaada wuxuu siyaadiyey markaasuu soo noqon insaankiiyo qalbigiibuu kala dhexgeli fahanaahu wamanaahu markaasuu dee isagii waxyaalo ama dee uu jeclaysto oo dee umniyaadkiisii ah ayuu xusuusinayaa adugu waxaa looga jeedaa halkan waa insaanka waxa kuba imanaya waswaaskaa shaydaana hanaahuna kolley manaahu la socodkeedan ayaa dee tan loogaba dhigay asalka hanaahu waa hanaahu waa min atahni ah oo uu tahniyadaynaya ujeedada wuxuu xusuusinaya waxyaalo dee ama mafaarixa wixii la iskuba tahniyadayn jiray ama waxyaalo faragi taasuu xusuusinayaa wamanaahuna uu idi waa min umniya weeyaan oo uu ididiilo gelinaya waxyaalo dee aan asaas asaasba aan lahayn aan raad ba lahayn oo waxyaalaha ruuxu iska jeclaysi iska ididbiishaa ayuu qalbigiisii kusoo ridayaa macnuhuna waxa weeyaan waa insaanka waxa kuba imanaya markaa uu salaada kuba jiro shaydaan waswasadii ah xusuusintii ah ee amaani iyo waxyaalo kala duwan oo umuurtiisii adduunyaah ee qalbigiisa kuba jeedsanaya waaba tana wadakaro wuxuu xusuusinayaa min xaajaatihi xaajaadkiisa iyo danihiisa uu kaba xusuusinaya maa lam yakun yadkuru waxaanu xusuusnayn markii horeba ayuu xusuusinayaa waa halkay kasoo naqliyaan aimadii selafka bacdigood ama axadkood oo ruux dee intuu xoolo meel dhigay garan ba waaye meel uu jirayo ti uu markaa isagiina bal si uu la taliyo ugu yimi uu yihi bal salaad tuko oo weliba waxaad ku dadaashaa inaanad wax kala xusuusan salaadaada un aada ku fikirto fikir kaleba aanu kugu soo dhicin de markuu salaadii galay dabadeed ubaa tadi ay timi xaajaadkiisii buu xusuusiyo wuxuu gartayba halkii wixii uu dhigay oo kale waana xadiidka ka qaadashadii shaydankii baa waxyaala aan markii hore xusuusnayn aanu kaba fikirayn ayuu si u jeediye un weeye waa si uu salaadiisan khushuucdii uga kaxeeyo ayuu xusuusinaya bal weli xadiidku waa inoo socdaa khaasatan xadiidkii de waxa weeye abu saciid baa inoo dambeeya insha allahu tacaala xadiidkan aan leenahay wuu inoo sii fasiraya ama intay naga dhiman ayuu inoo buuxinaya xadaثna yaحyى بن yaحyى qala qarأtu عalى maliki عan iبn شihab عan cabdالرaحman الأعraجi عan cabdالlahi بn buxaynata qala anahu qaal wuxuu yihi cabdالlahi بn buxayna buxaynna waa hooyadii habeen dhaweyd baan soo haynay abihi malik baa la yidhaha imaka buu inoo soo socdaa dariiqa kale isagoo aabihii loo tiirinayo laakiin buxayna waa hooyadii maaha imaka aabihii ma aha bal taas bu ihi qaala wuxuu uhi sallaa lanaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay ayaana tukiyey ragcatayni laba ragcadood min bacdi salawaati salaadaha barhkood salaad duhur bay ahayd laba ragcadood buu tukaday rasuulkii ilaahay uma qaama uu istaagayo falam yejlis halkii u atixiyaadka uga fadhiisan lahaa ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iloobay markaasuu kacay kolley ilowgiisaasna geesteesa inoo soo socoto waa basharo ilowgu waa ku yimaadaa ambiyadoo dhanna dee taasi waaba kuba imanayay faa'iido weyn oo kalena way noogu sugan tahay oo ilowgii rasuulka kaba dhacay ama sahwigii kaba dhacay axkaamihii kala dunaayo salaadeenna marka sahwi inagu yimaado sidan yeelayno ayaa laynagu baray oo dee faa'iidadaa weyn baaba inaga inoogu sugnayd maslaxadaa weyn baaba inoogu sugnayd oo de waa inagii umuurahan axkaamtii sahwiga waxaan kaba qaadanay aan ogaanay salaadeenna marka sahwi ku yimaado wax aan ilowno waxaan ka tagno waxaan kordhino waxa aan samaynayno rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh arrintii kuba timi laakiin de waxaa kolkol kutubta qaarkood dhaca halagayaaba muwadana inuu kuba sugan yahay oo inii laa ansa walakin unasa liasuna macnaa anigu wax ma iloobe waa lay ilowsiiyaa si aan u jideeyo inii laa ansa walakin unasa liasuna kolley ka waxa weeyaan wuxuu kaba midyun balaaqaadka imaam malik ee way soo gaadhayeen laakiin aynaan wax kale iyo raad kale aan loo helin oo imaka dee xadiis markaa kutubta qaarkood dee xadiis marfuuca kaba dhigaan waa balaaqaadka imaam malike laakiin aan inoo xidhiidhin weeyaan oo iyada markaa rasuulka ilahi waxaan u tiray idna maaha arrinkuse dee tashriic axkaameedoo kala duwan ayaa sahwigii rasuulka iyo nisaanki inoogula sugnay lakin kaas imaka xadiis ahaan dee waxa weeyaan imaka halkan ma lihin weeye markaasa muxuu yihi uma qaama falam yajlis faqaama الnaasu macahu dadkii de markay rasuulka ilaahay kacay may fadhiisan wax kale may xusuusin iyagu ma ogaba in la nasakhayo in kale fadhigiiba markaasay la kaceen falama qadaa salaatahu salaadiisii markuu dhamaystay wanadarnaa aan sugnay nadarnaa waa manaa intadarnaa weeye unduruuna naqtabis min nuurikum qur'aankaba tay noogu sugan suuratu xadiid manaa nasuga oo taas ima nadarada kale ee eegitaanku mafcuulsan toosuma qaadato waa ficil markaa mutacadiya maaha nadarahu manaa intadarahu bay noqon ama nadara ilayhi tan de hadday eegidda tahay ilaa baa ka dambaynaysa hadday fikir iyo waxyaalaha tahayna fii baa raacda nadara fiihi macnaa waa tafakara fiihi bay noqon wuu ku fikiray nadara ilayhina ama nadarahu manaa intadarahu wey waa ficil mutacadi o markaa waa sugay wey unduruuna naqtabis min nuurikum watan haddaba wuxuu leeyay markuu salaaddii dhamaystay ujeedadu labadii ragcadoode kale waa tukaday atixiyaadkii waa fadhiistay waa aqriyo intii uu fadhiyayey uu fadhiyey eewan wanadarna aan sugnay un tasliiman waxaa harsani uu yahay assalaamu calaykum inuu yidhaaho ayuu kabara rasuulka ilaahay allahu akbar yihi fasajada wuxuu sujuuday sajdatayni laba sujuudood walxaala huwa jaalisun isagoo fadhiya isagoo fadhiya ayuu laba sujuudood sujuuday gorbuu sujuudayna qabla tasliimi tasliimtii horteed intaanu assalaamu calaykum oo dhan ayuu sujuuday uma sallama markaasuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh salama naqsaday oo salaadii ayuu kaba baxay bal markaa maxaa inoogu sugan ruuxuu atixiyaadkaa dhexa hadduu kaba tago dee salaadii uma noqonayo marka katagaa laga tegay sujuudu sahwi un lagu kabay ayay in badan oo ahlucilmiga kemiya u daliishadeen inaanu atixiyaadkaa dhexe waajib ahayn ee uu suno yahay kolley imaam axmed baa qaba waxa wey inuu waajib yahay laakiin dee waajibaadkay maraatib u yeelaanoo waxay leeyihin waa waajib haddii laga tagana sujuud sahwi lagu kabayo taas bayna san tasbiixaadka iyo takbiiraadka iyo umuuraha intiqaalaadka ay u yidhaahaan oo kale laakiin dee qolooyinka kale iyaga waxay leeyihin waaba sunna oo sababtuna waaba kan haddii uu waajib yahay horta si xadiidka dulyadaynba ama xadiidka abu hurayra markuu ragcad ka tegey ama laba ragcadood ka tegey isagoo ragcad ka tegeyna way noo soo socotaaye uu u laabmay horta wixii laba yimi ayuun bay tana la mid noqon lahayde bal waa taas waa arrinkay uxujaysaan arrin kalena xadiidka way jirtaay oo ah salaamtii halkan qabla qabla waxaan sujuudii qabla salaam buu sujuuday kolley iyada shaaficiyadu dee asalkoodii bay kuma socdaan oo tan iyo keyrkeedba waa qabla sujuud bay leeyihiinba wuxunba imaam malikna halkan isagu dee axmedna markaas kolley waa labada axaadiia marka la yidhah sidoodaa la dejinaya waa nuqsaan bay ahayd oo nuqsaantii waa qabla salaam bay leeyihin wuxunba meesha dee khilaaf adigu ay arrintu kaba dunaanaysaa qowlkiisa xanafiyada oo kale qowlkooda oo leh sujuudu bacda salaam unbuu noqdaa ayaa imaka halkan qabla salaam baa rasuulka sujuudo qoladaas unbaa dee jawaabay xadiidka ka jawaabaan aanay jirin laakiin waxa weeyaan inta kale kuwa iyagu ama usuushooda ay taatay sida shaaficiya kuwa nuqsaanta kaba dhiga kuwa idhaa axaadiistii mid kasta siisaan ugu camal falayna intuba dee xujay u wada noqonaysaa markaa tii weyn xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna layث xa qala وxadaثna بن رمح qala aخbarna layث عan بن شhihaabi عan الأعrج عan cabd للhi بن بحyة الأsadiي xaliifi bني cabdالمطلب may alsdiyi baan leeyahay asadiyi maaha alsdiyi xaliifi bani cabdilmudalibi waa markii dhaweyd waa ninkan soo hayno nisbadiisiibaa horta inoo soo korodho alsdiyi baan leenahay suunta aan reebno waayo carab reer beni asdina waa jira waana kuwan za-dana ay noqoto asdo shan u ah ee reer beni asad kala duwan oo quraysh beni asad way leedahay oo zubayr ibnu cawaam iyo bal matalan qoladoodii bal matalan ama khadiija bint khuwaylid iyo bal qolooyinkaas beni asad bay ahaayeen qolo kale oo reer beni asad la yidhaaho iyaguna kala duwana way jirta asad khusayme iyo waxyaalo oo siinta la fadxiyo laakiin kuwan siintu way reeban tahay weliba halka siinta bedelkeedana za-baa timaada kolkol waana xadiidkaana inoogu soo socotaa bal waana azushan u ah xaliifi bani cabdilmualib nasan baa bukhaari iyo muslim ba dhacday reer bani cabdilmualib inuu xaliifkooda ahaa ujeedadu quraysh ma ahayn laakiin maka ayuu degenaa qoladan buu markaa xilfi iyo isbahaysi laba galay laakiin ahla siyar inta badan iyo qolooyinka taariikhdu iyagu waxay leeyihin reer bani mualib ayuu xaliifkooda ahaa ujeedadu mualibkan ay cabdimanaaf un isuguba yimaadaan oo mualib ibnu cabdimanaaf baa awowgii xilfi la gala ay leeyihin qolooyinkii siiradu laakiin bukhaari iyo muslim iyada tan bani cabdimualib baa dhacdo iyagu markaa cabdudan bay markaa aanay sugahaynba iyagu taas ahla siyar wuxuu yidhi haddaba ninkaasi ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm qaama waa istaagay fii salaati الظhr salaadii hr aleyhi juluusan walaal aleyhi korkiisa juluusan oo iyadu meel uu fadhiisan lahaa labadii ragcadood markuu dhamaystay uu fadhiisan lahaa iyadoo fadhigaasi korkiisa iyo ay ahayd inuu fadhiisto weeye ayuu rasuulki ilaahay kacay falama atama salaatahu salaadiisii markuu dhamaystay ayuu sajada sujuudaytayni laba sujuudood buu sujuuday yukabir waanu ka takbiiranayay fii kuli sajdatin ay mar kasta uu foorarsan ama soo toosayo sida sujuudihii kale salaada oo kale ayuu allahu akbar odhanayay walxaal huwa jaalisun uu fadhiyo qabla an yusalima intii aanu salaamo naqsan wasajadahumaa waxaa sujuuday annaasu dadkiina macahu inay dadku haddaan saahwina waa kuwan rasuulka ilaahay bay raaceen sahwiga imaamkuna wixii ka dambeeyeyba uu gaadhayaye iyagina way la sujuudeen maxaana sujuuddiisaasi ay ahayd makaana maa nasiya min aljuluusi halkii wixii uu iloobay ee fadhi ahaa waa taxiyaadkii ayay meesheed iyo bedelkeed bay sujuudani ka ahayd oo tiibay kabaysaa halkaa nuqsaantaa salaada kagama timi ayay labadan sujuudood ay kabniin utay buuxinaysaa bal xadiidka aad bu u cad yahay xadiidka ibnu buxayna bal waana taan dee masaladii wixii noogu sugan soo sheegnay وxdثnي محمد بن أحمد بن أbي khلف qال xdثna موسى بن داود qال xdثna سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن cضاء بن يسار عن أbي سعيد الخdري qال أنه qال xadيiثkii أbو سعيid sheegayey wuxuu yihi أbو سعيد qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulki ilaahay ba wuxuu yihi إdaa شhaka hadduu shakiya أحadكم أxadkin في صaلaatihi salaadiisa dhexdeed falam yadri aanu garan kam sallaa inta uu tukaday shaki baa galay markaasuu garan waayey inta ragcadoodee uu tukaday salaatan saddex inuu tukaday ama arbacan afar maxaa rasuulki ya xadiid baan ka tegey way waxaan filayaa waa y وxadثna abورaبيع wa dريq kale un waa dريq xadيiثkeenii hore una abورaبيع الزهراني qال xadثna حماd qال xadثna يحيى بن سعيد عن cبدالرحمن العرج عن cبداللahi بن مالك بن بحaynta anati aan habeen dhaweyd baynu soo haynay iبن بحayna alifteeda inay qormayso بحaynana maliku زawjadiisii ay tahay dee cabdاللahina hooyadii un الأزdيna waa tan imika sheegayo halkii siintii zbaa timi un أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاama waa istaagay في الشhفع waa tiradii isku buuxday waa labadii ragcadood الذي taasoo yuriidu uu doonaya an yجliسa في صلاati inuu fadhiiso shafcigii uu doonayey markaa inuu fadhiiso waa markay laba ragcadood u buuxsameen ay ahayd inuu atixyaad ufadhiisto ayunbuu kacayoo famada في صلاati umuu soo noqone uu iska watay salaadiisii فلما kاna في akhir الصلاaةi saلaada akhirkeedii markuu kuba sugnaaday ayuu sajada qabla an yusalima sujuuday intaanu salaamo naqsan uma salama markaasuu markuu sujuuddii saawiga dhamaystay ayuu aلsalaamu عalaykum yihi وxadثnي محamed بن أحmed بن أbي khلف qال xadثna muسى بن dاud qال xadثna سليمان بن بلال عن زayd بن أسلم عن cطاء بن يسار عن أbي سعيid الخdري qال أنه qاal qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay ba wuxuu yihi إdaa shaka hadduu shakiyo أxadukum أxadkin fii صalaatihi salaadiisa falam yadri aanu garan kam sallaa inta uu tukaday ثaلaaثan saddex ama arbacan afar falyadra ha tuuraa shaka shakiga ha tuuro intan shakigu ka galay ha iska tuuro walyabni ha bineeya salaadiisii calama stayqana waxa uu hubo oo hadduu saddex iyo afar kala garan waayo saddex waa la hubaa ragcadda afraad baa shaki ku jira taa ha iska tuuro waxaan jirin ha kaba dhigo wixii shakiga ha tuuro waxaan kolba uu hubay hadday saddex iyo laba tahayna labuu ka dhigayaa kolba tirada yarbaa wixii yaqiin ah waxa ka shee ka ziyaadsanaa tirada badanna waa shaki un shakigii ha tuuro ha ku bineeya waxa uu yaqiinsaday uma bacdiyeed yasud ha sujuudo sajdata iyo siduu uu sujuudayaa markaa sajdatayni laba sujuudood qabla an yusalima eg intaanu salaamo naqsan xadiidkii abu hurayre shakigu waa inoogu sugnaa laakiin shakiga waxaa laga yeelaya waa tan lahayd nooguma sugnaa xadiidkani muxuu inoo faa'iideeyey wixii shaki ah inaan iska tuurayno inta aan hubno un aan qaadanayno taasaan salaadeenii ku wadaynaa kolba intii aan hubnay marka dambena intaan salaadii laga bixin marka inaad dee la dhamaysto atixiyaadkii ee ay hartantahay assalaamu calaykum ti un ayuu sujuuddii sahwiga la iman dabadeedna uu salaamo naqsan fain kaana markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh fain kaana hadduu yahay sallaa mid tukaday khamsan shan oo arrinku ziyaadaba ay jirtayoo markii saddex iyo afar buu kala garan waayey shaki ka galay saddex buu ka dhigay ficlanna afar buu marayay markaas ragcad shanaad baa markaa meeshii kusoo biirtay shafacna lahu salaatin salaato wey labadan sujuudood ee uu la yimi waxay shafci ugaba dhigayaan tiro buuxda uga dhigayaan salaadiisa ujeedo dee salaaduba afar hadday ahayd uu ragcad shanaadna ku daray salaadaa mabnaheedu ama waxay ku binaysayd inay shafci tahay weeye maantana witri bay noqotay salaadii oo shan ragcadood baa meeshii yimi labadan sujuudood ee uu laba yimi ayaa u buuxinaya oo shafci iyo tiradii shafciga ahayd ee iskuma buuxday bay salaadiisii ugaba dhigayaan taasay ugaba dhigayaan shafacna lahu salaata gees kalena shafacna nuunkani waa nuunkii jamaacada dumarka ama nuunu niswe laba odhanayey laba sujuudoodna waan soo haynay heede iyagu labay ahaayeen nuunna waa tan lagaba cabiray kolleyna dee shaarixaan haye umuuraha saxba inoogama sugnay waa tambiih yar oo uu la yimaado saaxib lqurdubi mukhtasarkiisa kitaabka o dhan ma wada sharxo mukhtasarkiisau sharxaayo lakiin shar ayaa wuxuu yidhaahaa markaas waxay tahay uun dee labadan sujuudood maha uun laba facalaad badan ayaa kuma sugan forarsigii fadhiisigii axkaadee waatanoo afcaal kala duwan bay leeyihiinoo marka facalaadkeedii la eego iyo waxyaalaha la samaynayo kala duwan ee labada sujuudood kuma dhex jira taas baa xagga jamaacadan ictibaarteed ay tahayba oo balna adigu salaadiisiiba shafci ugaba dhigayaan wain kaana hadduu yahay sallaa mid tukaday itmaaman taamiya liarbacin oo arinku sidaa uu ku socday ay noqoto taa hore shakiun aheli aanay jirina wuxuu tukadayba ay afar ragcadood tahay waa tan laba sujuudoodna ay kusoo biireen kaana taa waxay noqonayaan labadan sujuudood targiiban dullayn iyo idlaal ka cadhaysiin ama dullayn weeye ayay u noqonayaan lishaydaani shaydaanka oo macnaa dee shaydaanku isagaa salaadiisii waxaan ka qalday ka dheehgeliyey isagaa wuxuu ku doona doonayay inuu ka nuqsaamiyo kaba fasahaadiyo ilaahay baa deeta subxaana watacaala arrinkan uu inoo jideeyey ayuu tan dariiq inoogaba yeelay waxaa nuqsaantaa ee shaydaanku inalala dabacsanaa lainoogu buuxinayo oo wixii aan kaba tagnay eeyo ama wixii dee inaga dheehgelay wax meeshii kaba saarayo inoo buuxinaya rabbi salaadii kaba dhigay bal waana sujuuddii uu isagu ku caasiyoobe lacnada kuma mutay ayaa inagiina wa wax inoo kaba inoo buuxiye inoo ilaahay inoogaba dhigay oo markaa taasay idlaal isagii u tahay idlaal bay u tahay dariiqana harsan xadiidka ibnu mascuud yada waan cashar kale inoogaba bilaabni xadaثanي أحmed بن cabdالرحمaن بن وهm qala xadaثanي camي cabdاللahi qala xadaثanي daud بن qaysi عan زayd بn aسlm bhada الإsnaadi wفي macnaahu ujeedadu waa isnaadkan imakaan kaba soo baxnay wafii macnaahuna kolley fiiduna bimacnaa ba bay hayde laakiin laba xaraf jaro oo israacay oo wax keliya ku wada tacalluqaya oo wax keliya wada laabmaya nooc yar siqal baa ku sugan oo tan buu u kala duway walo aan soo aragnay kolkol dee fiidana uu iskaba isticmaalo xataa caawaba inooguma sugnayd ujeedadu waa isnaadkan iyo macnaha xadiidka qaala laakiin wuxuu ihi yasudu sajdatayni qabla asalaam oo tii horeba way inooguma sugnayd laakiin intan kale cibaarada qabla an yusalima ayaa qabla salaam bay ahayd kama qaala sulayman ibnu bilaal suu yidhiba xadiidku waa xadiidka imakaan kaba soo baxnay bal horta ta inoogu suganna waxa weeyaanuun imaka halkan shaaficiyadu jaanib bay kaba xujaystaan oo xadiidkani ziyaadana waa kulansaday muqadaro ah oo waa kan rasuulka ilaah yihi shafacna lahu salaati hadday salaa salaata hadday intaa kaba badnayd dee haddii shaki uu waxa kale shaki u ahaana iyada dee may jirinba oo dee taas markaa ziyaadadii mutawahamada ahayd haddaan ka dhigno wax muxaqaqa waaba intaasoo ziyaada ay jirto haddana la yihi qabla salaam ha noqoto sujuudi de waxaabay noqonaysaa in ziyaadadii iyo nuqsaantii labadaba qabla salaam la sujuude calaa kuli xaalin si axaadiisa waan ku wada camal falaynaa umuuruhuna waa keebaa mudan welibana intaa wixii ka badana way inoo dambeeyaan haddii ala yidhaaho way inoo soo socdaanoo laba xadiis ama in ka badan baaba inoo dambeeya weliba xadiiska ibnu mascuud duruq badan uu yeelan doono markaasaan dibal maalan baa meesha raajaxa iyo masaaishii aan dib usoo yar talkhiisin doonaa walow aan asaaskii culimada iyo khilaafkooda iyo waxyaalihii dee bal ay ku kala tegeen aan marka horeba soo horreysinay wallahu subxana wataعala ala alam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watub ilayk allahuma zidna walaa tanqusna akrimna walaa tuhina acdina walaa taxrimna asirna walaa tuxsir calayna wardina warda cana slى اllahu alى